إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weerar xooggan oo xasmina kula wareegay saldhigga deegaanka goofgaduud buuray ay kaga sugan yihiin askarta maamulka koonfur galbeed iyadoona weerar kale ay dhaceen kanaalka wararka elkataayib ayaa soo bandhigay howlgallo qaraxyo lagula beegsanayo ciidamada kenya oo ka dhacay gobolka laamu dadka danyarta ah ee ku ganacsada suuqa degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho ayaa maamulka degmadaasi ku eedeeyey inuu burburin ku hayo xarumahooda munaasabad ay nabadoon ku dooranaysay beesha tunni ee jubbooyinka ayaa ka dhacday degmada jilib ee xarunta wilaayadaas afar sano kadib dowladda federaalka oo u baroor diiqday weerarkii al-shabaab ay kusoo afjareen maamulkii gobolka banaadir maxaa u sabab ah in afar labaatankii bishan ay baaqato baroor diiqdaas warbixin ku aadan ayaan warka subaxeedi kugu soo gudbi doonaa آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن saakay waa labiyo tobanka bisha muxaram sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada waa subaxnimo axad ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weerar xoogan oo xasmina waxay kula wareegeen saldhigga deegaanka goofgaduud buurey ay kaga sugnaayeen askarta maamulka koonfur galbeed iyadoona dhanka kale xabashida diinsoor la weeraray afmadowna waxaa lagu weeraray ciidamada maamulka jubbaland haddaba wararkaasoo idil waxaa ka waramaya oo faahfaahinaya haashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar cagmarina ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen xerada ay ku sugnaayeen ciidamada weerarka lagu qaaday faahfaahin dheeriya weli kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada maamulka koonfur galbeed ee saaka lagu weeraray goofgaduud buurey islabaay ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal toosa ku qaaday xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugan yihiin degmada diinsoor ee gobolka baay halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta dhanka jubbooyinkana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose shalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax la baagsadeen ciidamo ka tirsanaa maamulka jubbaland kuwaas oo soo gaaray khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa ayaana ciidamadaas shalay lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada buulaguduud iyo janaayi cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo waxaana ku dhintay shan askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen waxaana gebi ahaanba burburay gaari cabdibilaah oo ay la socdeen ciidamada la beegsaday jasaaka allaahu khayran kanaalka wararka yaalkataayib ayaa soo bandhigay howlgallo qaraxyo ah oo lagula beegsanayo ciidamada kenya gobolka laamu waxaa faahfaahinaya maxamed amiin kataa'ib al-ikhbaariya ayaa baahisay muuqaalkan oo daqiiqado kooban la daawan karo balse soo bandhigaya khasaare culus oo la gaarsiiyey ciidamada kenya waa howlgallo ay fuliyaan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasi oo dhammaantooda geysanaya khasaare kala duwan waxaa la qarxinayaa gaari cabdibilo ah gaari cagaf-cagaf ah mid xamuul ah oo ay ciidamo saaran yihiin iyo askar lugaynaya kuwaasi oo la arkayo inuu qaraxu si toos ah u haleelay qaraxyadan ayaa dhowaan ka dhacay dhulka muslimiinta ee ay kenya gumaysato waxaana la arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si farsamaysan wadooyinka hareerahooda ugu sugaya askarta socotada ah ee kenya muuqaalkan ayaa sii xoojinaya hadal dhowaan uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha mandheera kaasi oo ahaa in boqolkiiba lixdan wadooyinka gobolka ay maamulaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
dadka danyarta ah ee ka ganacsada suuqa degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho ayaa maamulka degmadaasi ku eedeeyey inuu burburin ku haya xarumahooda mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya dadkan oo ku ganacsada hareeraha wadada marta suuqa degmada cabdulcasiis ee magaalada muqdisho ayaa maamulka degmada ee dowladda federaalka ku eedeeyey inay burburiyeen goobahoodii ganacsiga waxay sheegeen in cagaf dusha laga mariyey ayadoo aan wax digniin ah la siin islamarkaana aysan jirin wax agab ah oo ay kala baxeen waxay si gaar ah u eedeeyeen ninka lagu magacaabo maxamed xasan oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada kaasoo ay ku tilmaameen inuu dhibaatooyin kala duwan u geystay waxaan ka cawanaynaa waa ujeedaa xaaladda meesha taalo waa ujeediin in meesheenna aan ku ganacsanaynay in si xaqdaraa lagu burburiyey waa ujeediin annagoo xataa muddana la siin ama naloo digin islamarkaas xoolaheen alaabteena oo maaragtay lagu korjijibiyey meeshan xaaladeeda waa ujeediin wax laami eh ma saarno ama wax laami kuma dhowo saraa ka dhisan meesha waa ujeediin maxamed siyaad bare ilaa hadda aan ku ganacsan jirna meeshaas aana la siiyey warqadaheena iyo aqoonsigeena waa haysanaa hadda kahor intay noogu cenay warqadii university ha waa haysanaa waana soo fasaxeen haddana shalay anagoo waxba aynoo sheegin nagu kortunteen siyaad baro noo dhisnaay wax noola sheega ma lahan nin buuranoo la dhahayo maxamed xasanaa la sheegaya aniga ma aqaan weligayna ma arag ninkaasaa nagu kortuntay wouna baabi'iyey alaabteedii waa la jebiyey wixii aan ku dhistay deentiisa wallaahi waa la igu leeyahay oo weli iskama bixinin abtiyo anaa kaa gurana abtiyo abtiyo abtiyo alidol oo saa ii kala tuura ninka buuranoo madow anigu dadka kama aqaan laakiin waxaa la lahaa hebelo maxamed xasanaa la lahaa dowladda federaalka iyo maamuladeeda degmooyinka gobolka banaadir ayaa marar badan waxay burburiyeen guryo ay lahaayeen dad rayid ah ayagoo sidoo kale xoog uga qaatay dhulalkii ay lahaayeen munaasabad nabadoon ku dooranaysay beesha tuniya ee jubbooyinka ayaa waxay ka dhacday degmada jilib ee xarunta wilaayadaas maxamed ciise ayaa faahfaahinaya munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay suldaan ku duubanaysay beesha tuni ee degta jubbooyinka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayadaasi waxaa kasoo qayb galay xafladan martisharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wilaayada culimaa uddiin salaadiin nabadoono iyo waxgaradka beesha tuni nabadoonka la duubayey ayaa la siiyey kitaabka qur-aanka kariimka ah raayada tawxiidka iyo a k ah iyo booshkiisa sidoo kale waxaa la siiyey furaha gaariga ugu adeegi lahaa beeshiisa isagoona sheegay inuu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka dadka ka hadlay waxaa ka mid ah munaasabadda salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbooyinka iyagoona soo dhoweeyey suldaanka cusub ee ay dooratay beesha tuni walaalihii soo agaasimay xafladan quruxda badan iyo caleemasaarkan suldaan cabdikariim cumar cali oo maaragtay ay noo keeneen beelweynta tunniyeed oon maaragtay alxamdulilah ilaahay mahaddiis annagana aan ka ajiibnay kana aqbalnay suldaan cabdikariin cumar cali oy noo keeneen beelweynta tunniyeed waa ka aqbalnay haddii aan nahay golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbooyinka suldaankaas oo noola keenay ay noo keeneen si guud loo keenay loogu keenay muslimiinta si gaarana ay noogu keeneen beelweynta tuniyeed waa ka ajiibnay waana ka aqbalnay waana la shaqaynaynaa waana soo dhowaynaynaa suldaankaas waa suldaan muslimiintoo dhan ka dhexeeya sidoo kale waxgaradka beesha tuni ayaa ka hadlay madasha ay ka dhacaysay xafladda iyagoona la dardaarmay suldaanka cusub xafladdan quruxda badan beesha tuniye kidooradayti nabadoon amba salaadiinta soomaaliyeed ee xafladdan isku qayb qaadatay maykii dhahaayey may ilkoyney cabdikariin umar cali soo doorin maysheenney fagaarahasheen isin uku horreeyayten nabadoonnimada ugaasnimada malaagnimada kulli uku horreeyayten ma isku odsidayney inaad ninkaas insha allahu raxmaan idi uu isheen inaad ilqaadaten ilshagayten ogol eh kukufu inaa ilshagayten middaa ciida isku odsidayn jubbooyinka iyo oo ka horreeya waaliga cabdikariin cumar caliisheen idiguu isheen inaa nil qaadito wilaayadiina inaa ilshagayta kufadayn insha allahu raxmaan taasina wilaayadu kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi way marka mas-uuliyad guudkii saarant ummadda muslimiinta mas-uuliyaddinkii saarant may la fadaayo insha allahu raxmaan inaad isku dhalaasho sidoo kale madasha waxaa ka hadlay suldaanka cusub oo ay duubatay beesha tuni suldaan cabdikariin alxamdu lilaahi beeshii tuni anii waa ii doorteen waana ka aqbalay waana ka qaatay waxaan ku hogaaminahayaa kitaabkaas allo inaan ku maamulo ayaana diyaar u ahay waxaan rabaa ninkii bini'aadankii waan gefi karaa haddaan gefin in la ii qabto ayaan rabaa waxaan rabaa waa la ii doortay waana idinka aqbalay haddii aad ii dooritaan meel cidna aad iga taagtaan waxna ma qabo karo waxaan idinka rabaa in garab ay ii garab istaagtaan waxaad igu garab istaagtaan maxay yihiin kitaabkaasi alle wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka dhaca munaasabada lagu duubayo nabaddoonno qabaa'ilka ku hogaamiya kitaabka alle warkan saakay waxaad kala socotaan idaacada islaamiga alfurqaan afar sano kadib dowladda federaalka ayaa waxay u baroor diiqday weerarkii mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo afjareen maamulkii gobolka banaadir haddaba maxaa sabab u ah in afar labaatankii bishan ay baaqato baroor diiqdaas warbixin ku aadan ayaa waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
dadkaas qurba joogga u badan oo shala meeshaas ama kuwooda ugu muhiimsan ay dhibaatada ku gaadhay oo wax dhintay wax dhaawacmay ay noqdeen waxaa weeye dad u dhaartay inay dalalkaas daacad u noqonayaan una yimid dhulkan inay waxa weeye ajeentayaasha gaaladaas ama ujeeddooyinkooda ay ka fuliyaan ilaahay subxaana watacaala baana gardaduubay oo gacmahooda qabtay in badanna adduunka dhaafshay qaarkoodna ay rabrabta saaran yihiin oo insha allahu tacala laga yaaba inay mar dhow ka safraan dunida muddo afar sano ah ayaa ka soo wareegatay markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo afjartay maamulkii gobolka banaadir ee dowladda federaalka oo uu ugu weynaa cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow kaasoo haystay dhalashada dalka ingiriiska bishan oo kale afar iyo labaatanka juulaay sanadkii laba kun sagaal iyo tobanka weerar weyn oo abaabulan ayaa ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir oo ah madaxtooyada labaad ee dowladda federaalka halkaasoo xaflad soo dhoweyn ah loogu sameynayay ergeygii qaramada midoobay ee soomaaliya jemes swan taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shan iyo labaatanka juulaay laba kun sagaal iyo tobanka sheegay in ujeeddada weerarku ahayd in lagu khaarijiyo ergeygaasi maraykanka u dhashay balse uu si dirqi ah uga badbaaday isaga iyo qaraxana waxa ay ismoogayeen daqiiqada aan badneen waxaase weerarkaasi ku dhintay guddoomiyihii maamulka gobolka banaadir oo markaasi shir ku jiray waxyar kadib markii uu ka tegay ergeygu dowladda federaalka ayaa jimcihii lasoo dhaafay qabatay baroordiiq ku aadan dhacdadaasi weyn kulankaasoo ay soo abaabuleen mas-uuliyiintii maamulka gobolka banaadir ee qaraxa ku dhaawacmay kuwaasoo qaarkood ku naafoobay goobta waxaa ka muuqanayay raashin miisaska lagu camiray iyo sawirada yariisow oo derbiyada lagu dhajiyey seenab xaabsey oo ah guddoomiyaha degmada wardhiigley kana mid aheyd xubnihii ku dhaawacmay weerarka islamarkaana lagu soo daaweeyey dalka dibaddiisa ayaa ka hadashay xafladda baroordiiqda waxaan u tacsiideynayaa guud ahaan dadkaasi saaxiibaday ahaa oo aadka iigu dhowaayeen oo maalintii isugu keendambaysa halkan ahayd oo aan gobolkii markaasaas u tagnana dhibka uu inagu dhacay waxaan leeyahay saaxiibaday aan jeclaa dowladda federaalka ayaa sanad walba afar iyo labaatanka juulaay dhigi jirtay xaflad ay ugu baroordiiqayso weerarkii gobolka banaadir hase ahaatee hadda waxa ay ku beegantay siddeed iyo labaatanka juulaay tan oo ka dhigan inay dib uga dhacday muddo afar maalmood ah xog ay heshay warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ayaa sheegaysa in sababta dib u dhaca ay tahay weerarkii kulliyadda jaalasiyaad oo kusoo beegmay maalintii baroordiiqda la sameyn lahaa maalinkaasi waxaa la iibiyey xoolo waxaa la diyaariyey xarunta macalin nuur ee degmada wadajir balse iyadoo ay howshu socoto ayaa guddigii qabanqaabada loo sheegay inuu dhacay weerar ay ku baaba-een ciidamada dowladda federaalka guddiga ayaa dib u dhigay baroordiiqda yariisow inta ay ka dhammaanayso baroordiiqda khasaarihii ka dhashay kulliyadda jaalasiyaad dadka qaar ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in aan tacsida yariisow marnaba lagu soo hadalqaadin weerarkii kulliyadda looguna tacsiiyeen askartii faraha badneed ee ku le-atay weerarkaasi oo lagu jaray mid ka mid ah halbowlayaasha dowladda federaalka ayaa tan iyo xilligaasi la dareemayaa saameynta uu reebay maxaa yeelay waxaa lagu dumiyey maamulkii gobolka banaadir oo idil waxaa kordhay cabsida dad badan oo maamulka ka tirsanaa iyagoona isaga tegay howshooda dowladda federaalku waxa ay weerarka ku weysay guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan yariisow oo u dhintay dhaawac halis ahaa oo soo gaaray agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha cabdulaahi cali dheere agaasimaha qorsheynta deegaanka injineer shuuriye agaasimihii nadaafadda gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane guddoomiyihii degmada cabdicasiis sabaax cabdulaahi asad guddoomiyihii degmada shangaani sahre markeesi guddoomiyihii waaberi mahad cilmi la taliyihii dhanka sharciga ee maraykanka abuukaate xasan maxamed sabriye iyo xubno kale sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun iyo labaatanka madaxweynihii dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa meel fagaaro ah ka sheegay in weerarkii xarunta gobolka banaadir uu dib u dhac weyn ku keenay dowladda federaalka iyo waxyaabihii ay hiigsanaysay cabdiraxmaan yariisow oo isagana qayb ka ahaa yaa tiisii u timid cadowga halkaasi ay ku dhibaateeyeen ay ku dileen isaga iyo howlwadeeno kale gobolka ah hawshaasi waxay naga hakatay ilaa dhowr bilood intaan ka magacaabayno guddoomiye cusub aan ka magacaabayno halkaasi waxaana galay hakad oo ahayd in aan hal sano isku diyaarinno goobo badan oo dowladdu leedahay laakiin waxaan u mahad celinayaa annaga annaga aan isu mahad celinaynaa falanqeeyayaashii ka hadlay howlgalka waxa ay yidhaahdeen in xarakada al-shabaab ay fuliso weerar noocan ah ma ahayn wax markii horeba aan la malaysan karin kol haddii ay horay howlgallo uga fulisay madaxtooyada maxkamadda sare xalane u n d b baarlamaanka hoteelada gabaadka u ah dowladda federaalka iyo goobo kale laakiin waxaa dowladda federaalka qaadan waa ku noqday in mar qura lasoo afjara maamul gobol oo dhan waana midda keentay in dhowr bilood uu gobolku ahaa guddoomiye la-aan goortaasoo muddo kadib la magacaabay cumar finish qaar ka mida mas-uuliyiintii ku dhaawacmay weerarka ma aysan helin caafimaad iyo dawo ku filan waxa ay sheegayaan in qaraxu uu raadad xooggan uga tegay waxaa mas-uuliyiintaasi ka mida guddoomiyihii hore ee degmada xamarweyne cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir maalintaas qaraxa dhacaayo subaxii waxaa soo dhaweynaynay wakiilka u n-ka james one macnaha asiga inaan la tuso maadaama u n-ka gobolkan ay taageeraan in asiga lagu warbixiyo oo projector loo shido aniga jugta ugu weyn horta qarax agtaada wuxuu ka dhaco dhowr saameyn oo waxaa ku gaaraya dhaawac fara badan dhaawac oo gudahaba ku gaara qaraxa aniga wuxuu iga saameeyey xooggiisa iyo dhabaqiisa horta maadaama aad uu idhawaa hal qof oo keliya iga xigay dhegtaasuu aad iga saameeyey dhegtaa dilaacday ilaa iyo had saameynteeda waa muuqataa ma daaweynin waxyaabo badan ay u baahan tahay waxaa kaloo halkaas intay iga jabtay kala baxday gacanta marka waxayna ugu reebtay xanuun hadda dhegtii oo kale mararka qaar inay iska xiranto haddana inay iska furanto waxaa i dhibaya oo kale diyaarad oo kale haddaan raacayo
guddi uu farmaajo u xilsaaray inay baaritaan ku sameeyaan weerarkii xarunta gobolka banaadir ayaa ilaa iyo iminka ku maqan shaqadaas waxa ay sanad guuradiisii afaraad ku soo aadaysaa iyadoo ay fadeexad ka soo baxday tallaabooyin ay qaadeen sirdoonka dowladda federaalka oo lagu dhibaateeyey dad aan waxba galabsan kuwaasoo dusha loo saaray inay al-shabaab kala shaqeeyeen weerarka waxaa la xiray oo si xun loola dhaqmay nin uu heesi jiray cabdiraxmaan yariisow oo la yidhaahda abshir gaarane abshir waa lagu kaarta baxay walow markii dambe ay caddaatay in la dulmiyey oo dhibaato badan loo geystay saasoo ay tahayna ma jiro wax magdhow ah oo laga siiyey xadgudubkaas dowladda federaalka waxa ay sheegtay in yariisow ay ku maamustay in magaciisa la siiyo garoonka ciyaaraha ee koonis kaasoo ay hadda ugu yeerto garoonka injineer yariisow yariisow ayaa lagu ammaanay inuu ahaa nin galaangal badan oo siyaasadda ku leh saaxiibo badan oo dibadda ah waxaa lagu suntay inuu ahaa ilaaliyaha dastuurka kuna dadaala dhaqangelinta dimuquraadiyadda muddadii uu ahaa wasiirka warfaafinta waxaa looga bartay warar badan oo aan xaqiiqada ku salaysnayn waxaana tusaale loo soo qaadan karaa weerarkii uu maraykanku ku laayay koob iyo toban qof oo qaraabo wada ah oo sanadkii laba kun toddoba iyo tobanka ka dhacay deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose yariisow ayaa sheegay in dadka lagu laayay weerarkaasi ay ahaayeen al-shabaab laakiin toddobaadyo kadib maraykanka ayaa qiray inuu shacab laayay markii meydadkooda la geeyey magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee fariin uu diray afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis abuumuscab oo ku aadaneed weerarkii xarunta gobolka banaadir ayaa ahayd inaysan jiri doonin meel ay ku nabadgalaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha cadowga ilaahay oo isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta waa inay ogaadaan meel ay ku nabadgelhayaan inaysan jirin gacanta mujaahidiinta oo kululla meel kastoo ay galaan iyo kob kastoo ay gabaad ka dhigtaan inay ugu tegi doonto insha allahu tacaala inta ay ummaddayada dhibka ay ku hayaanna ayaguna sidaas ay u go'i doonaan haddaba waxaa muddada afarta sano ah ee laga joogo dilkii yariisow la khaarijiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waxaa la galay villa ross oo ku taalla xeendaabka madaxtooyada goortaasoo xasan sheikh lala cararay waxaa loo dhaadhacay hotel africa oo lagu dilay jenaraal galaal iyo xubno kale waxaa la weeraray hotel xayaad oo lagu dilay mas-uuliyiin ciidan sidoo kale waxay naftood hurayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar kale ku rogaal celiyeen isla xaruntii lagu dilay yariisow iyo mas-uuliyiintii kale ee maamulka gobolka weerarkii labaad ee lagu galay xarunta oo ku beegnaa laba iyo labaatanka janawari labakun saddex iyo labaatanka ayaa lagu dilay soddon iyo afar xubnood oo uu agaasimo ku jiro xilligaasi wixii ka dambeeyey waxaa sii kordhay cabsida iyo walwalka ilaa uu dhowaan guddoomiye madaala samaystay ciidamo u gaar ah ilaalada xarunta xarun qaabilsan waxaa loogu yeero la dagaalanka argagixisada oo ka tirsan kulliyada ciidamada maraykanka ayaa laba sano kadib weerarkii xarunta gobolka banaadir soo saartay diraasad ay ku sheegtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka sarreeyaan sirdoonka dowladda federaalka kana taxadarta in aan la ogaan xogaha weeraradeeda cilmi baarayaasha lagu kala magacaaba jason wamer iyo ellen jabin ayaa lagu xusay in weerarada istishaadiga ah intooda badan ay beegsadaan xubnaha iyo madaxda dowladda hay-adahooda amniga iyo dhismayaasha ay ku shaqeeyaan kuwaasoo nasiib u helay in lala beegsado soddon iyo lix dhibic lix boqolkiiba weerarada istishaadiga ah sidoo kale ciidamada shisheeye midowda afrika iyo qaramada midoobay ayaa warbixinta lagu sheegay in afar iyo labaatan dhibic shan boqolkiiba lagu beegsado weerarada istishaadiga ah halka soddon iyo laba dhibic afar boqolkiiba weeraradaasi lagu beegsado goobaha ay sida wadajirka ah ugu sugan yihiin dadka aan horay usoo sheegnay sida hoteelada iyo maqaayadaha ay ku shaahaan madaxda dowladda federaalka iyo saraakiisha reer galbeedka haddaba intee in la eg ayay madaxda dowladda federaalka kusii noolaan karaan nolosha qarax sugidda mar haddii ay wax qaban waayeen muuqaal duubayaasha ay derbiyada ku dhejiyeen ciidanka faraha badan ee ay xarumaha dhigeen iyo dhagaxaanta ay wadooyinka ku gooyeen aynu halkaa uga gudubno maxamed cali aadan ayuu kaasi ahaa uu faahfaahinayay sababta dowladda federaalka ku qasabtay in ay baajiso afar labaatankii bishii lasoo dhaafay baroor diiq ay u qorshaysa inay u qabato maamulkii gobolka banaadir oo afar sano ka hor mujaahidiinta al-shabaab soo afjareen warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa